ujeedkeenu marka waxaa weeye in hawlihii badbaadinta qaxootiga soomaaliyeed ee hakaadka galay inaan hadda dib u bilowno ayaan hadda meesha u tegey waxayna ahayd ujeeddada ugu weynna arrintaas ayay ahayd waayo waxaa jirtay heshiis ay kala saxiixdeen i o m ta iyo markas salmaan iligata oo laho markaska xarunta gargaarka ee malki salmaan oo ka dhisan magaalada riyaad oo ayadu runtii tan iyo markii burburka yeman oo ka bilowday ku u qaybsanayd howlaha gargaarka iyo samata bixinta marka heshiiskaas ayaa la rabay in la hirgeliyo oo la dhaqangeliyo marka hawshii marka hawshii marka meesha waxaan u tegay sidii loo bilaabi lahaa hawshaas waana ku guulaysanay runtii ha waana ku guulaysanay runtii sababtoo ah hawsha waxaa ka qayb qaadanayay malik salmaan oo dhaqaalaha bixinayay i o m ta oo tashiilaadka samaynaysay ee mataqaana fowde qayb fowdeynta qayb ka ahayd iyo qunsuliyadda guud ee magaalada cadan oo runtii bixinaysay dukumentiyada iyo qaxootigu ay ku safrahayaan ayaa ayaa baska haftaagan ha marka saddexdii naas oo iskaashanayna oo hay-adda qaxootiga qarankuna qayb ay ka tahay ayaan waxaan ku guulaysanay inaan bilowno barnaamijkaas ugu soo badbaadinaya mar labaad qaxootiga soomaaliyeed magaalada cadan ku xanibana hadda dadka tirada ugu horreysa hadda aan soo qaadno waxay ahayd ilaa laba boqol oo qoys ku dhawaad ayay ahaayeen waxaan kasoo laga soo qaaday magaalada cadan waxaana soo saaray markab ay soo karaysay hay-adda i o m ta marka magaalada berbera la keenay kabacdina waxaa loosii kala qaaday gobolladii degmooyinkii ay kasoo jeedeen kooxda hadda lagu hormariyey qaxootiga waxay ahaayeen dad kasoo jeeda gobollada waqooyi ee dalka soomaaliya marka hadda waxaa jirta ilaa dad gaara ilaa dhowr kun oo qof ayaa jirta oo hadda la diiwaan geliyey oo qoysad iyo dhallinyaro iyo odayaal intaba isugu jira waayo dadku waxay bilaabeen soomaalida yeman ku nool in waxay arkayaan in dagaaladii sii daba dheeraanayaan in nabaddii inu dalka yeman kusoo noqoto in waqti sii qaadanayso duruuftii sii adkaanayso soomaaliyana dhinaceeda kale ay nabaddii iyo dowladnimadii wixii sii xoogaysanayaan marka runtii si arrintaas mataqaan dadkaas loogu faa'iideeyo ayaa waxay go'aansan si volunteer ah ina dalka ugu noqdaan marka arrimahaas annaga ugu weyneyd waa gartay aadaad u mahadsan tahay mudane axmed cabdi xasan axmed suudaani waa qunsulka soomaaliya qunsulka guud ee soomaaliya u fadhiya magaalada cadan ee dalka yemen axmed suudaani bal waxaad iga warantaa hadda labadaas boqol oo qoys qaybahan kale ee dhiman goormee aad isla qorshayseen i o m ta iyo markaskaas iyo hay-addan qaxootiga u qaabilsan caalamka u n h c r waqti aad hadda marka laga reeba goboladan waqooyi dadka la geeyay ilaa labada boqol oo qoys maxaa xiga waxaa xiga dadkaas waa dadkii waqooyiga ka soo jeeday wayna sahlanaatay in marha waxaa haray marka dadka koonfurta iyo bartamaha soomaliya kasoo jeeda dadkaas dad aad u tiro badan waay way ka badan yihin dadka gobolada waqooyi kasoo jeeda hadda marka waxaan aad isku dhaafsanay hay-adda i o m ta iyo hay-adda qaxootiga qaranka soomaaliyeed ayaan hadda is wada shaqayn xooga naga dhexaysa waxay nagu soo wargeliyeen shir hadda ka dhici doona magaalada muqdisho oo wasaaradda arrimaha gudaha hay-adda qaxootiga qaranka iyo i o m ta u dhexeeya in maartaan shirkaas u dhici doono shirkaas waxaa looga hadlayaa sidii dadkaas loogu heli lahaa tasiilaad ka duwan kuwii waqooyiga loo qaaday oo in ah in diyaarad loo soo kareeyo sababtoo ah waxaa weeye dadka waqooyiga hadda waxaa soo baxay warar ah in gobollada waqooyi magaalada berbere inay diideen dadka yeman ka imaanaya inay wadankooda soo galaan waayo waad la socotaa gobolada koonfureed dalka yeman dagaaladii iyo caafimaad daradii iyo huubka lasoo wadaarsan darteed waxaa ka bilaabmay cudurra faafaya kabdo marka waqooyigu way joojiyeen berbere waxay tiri dad dambe oo soo geli kara oo yeman laga soo qaado waddankeena la keeni kara male saasoo kale waxaa lamid dowladda jabuuti ayaaduna go-aan waxay qaadatay qaxootiga ka imaanaya dalka yeman inaan soo geli karan dalkeeda ilaa caafimaadka xaaladda caafimaad iska bedelaan marka hadda waxaan qorshaynaynaa laba arrin baan qorshaynaynaa dadka laga soo qaadaya yeman kow horta iskrin caafimaad in lasoo marsiiyo la keenayo ha in caafimaad lasoo marsiiyo oo dadku ay caafimaad qabaan oo aysan ay ka fiyow yihiin cudurrada faafa taas hadda waxaan rabna waxyaabaha hadda aan ka wada hadlayno ay amta hayadda qaxootiga qaranka taas ayaa ka mid ah iyo malik salmaan hay-addan gargaarka sacuudiga u qaabilsan marka iskriinka la mariyo waxaan rajeynaa marka in loo helo diyaarado looga soo qaado magaalada cadan oo la keeno magaalada muqdisho toosa loo keeno kabacdina dadkaas dibdejin loogu sameeyo gobollada iyo degmooyinka dalka soomaaliya kasoo kasoo barakaceen
waa gartay marka wax hay-adda qaxootiga soomaaliya wax wargelina ma siiseen ama wax goob loo diyaariyo ujeedada aan ku socdaa waxay tahay wax dadaalkan aad waddo axmed sudaani maadaama qunsulkii aad tahay culeyskaaga wuxuu aad u saartay si aad ugu soo fududay lahayd in muqdisho la keeno waxaa isweydiin lahayd in muqdisho la keeno xagee baa looga sii tallaabsanaya waa arrintaas waa arrinta la isweydiinaya oo aad maanta fursad loo heli karo in hay-adiga qusay lagala xiriiro ama aad kala xiriirteen kulbi caddo waa mahadsan tahay horta anaga midda ugu muhiimsan waxaa weeye hor dadka xaalad khatar ay ku nool yihiin in horta xaaladda khatarta laga soo badbaadiya waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaa weeye waxaan qorshaynaa dadka soomaaliyeed ee dalka dalkooda kusoo noqonaya inaysan qaxooti mar labaa dalkooda gudahoodii aysan ku noqon dad dalkoodii mid muddo dheer ka maqnaa u baahan keliya tasiilaad kooban oo la siiyo waxaa marka hadda la qorshaynaya dadka lasoo celinayo oo la keenaya dalka soomaaliya in la siiyo tasiilaad ay runtii nolosha ay wuxuun inta ka fahmayaan noloshaha in la siiyo raashin iyo bokid maniyar oo ilaa intii dalka ay kala qabsanayaan si toosna loo geeyo mataqaan deegaamadii marka hore ay kasoo barakaceen hadda lafteeda hay-adda qaxootiga qaranka waxay waddaa dadkii horaantii sanadkii labada kun iyo iyo iyo iyo shan iyo tobankii aan ka keennay ka soo celinay dalka yeman oo maraakiibta ninka ganacsadaha ku tabarruceen kusoo dadguraynay waxaa jirta hadda hay-ado badan oo kasoo jawaabay oo hadda u samaynaya barnaamij shaqa abuursi u samaynaya ama ganacsi yar ha ahaato ama kalluumaysi ha ahaato ama ha ahaato xirfado kaloo la baro marka kuwaasna hadda qorshooyinkaas waa socdaan arrimahaasna waxa u xilsaaran hay-adda qaxootiga qaranka soomaaliya annagoo kafooriyaan ahaan waxaan u xil saaranay dadkaas sidii loo soo badbaadin lahaa tasiilaadka waddanka ku imaan lahaa inaan keeno dalka markay yimaadaan hay-adda qaxootiga qaranka wasaaradda arrimaha gudaha hay-adaha n g o da waxaas ayaa shaqa ku leh
waa gartay marka maadaama qunsurkii soomaaliyeed ee dalka cadan aad tahay magaalada cadan ama dalka yemen waxaa uu xuduudo la leeyahay wadamo kala duwan wax dabagal ah ama aad ka maqasheen dadka soomaaliyeed ee wadamadaas kale ee dariska ah dalka yemen dariska laha u barakacay maya horta si ahaanba wadamada sacuudigu ma ogolaanin ilaa hadda in dadka yeman ka barakacay inay galaan wadamada khaliijka keliya waxay dadkaas usoo barakaceen soomaaliya iyo jabuuti dadka qaarkiisdhinaxaabaha soo mareen beriga ma marin marka ma jiro xeryo qaxooti oo laga sameeyey xuduudka ayla leedahay yeman waddanka sacuudiga ama cumaan ha ahaato ayla leedahay ama imaaraadka ha ahaato loo sameeyey ma jirto keliya marka dadku waxay yimaadeen jabuuti iyo soomaaliya ay badankoodu yimaadeen waan la socdaa runtii dadkii yamanta ahaa asalka ahaa ee dalka soomaaliya yimidna gobollada waqooyi si fiican baa loogu soo dhoweeyey gobolada mataqaana puntland si fiican baa loogu soo dhoweeyey waa halkan keenayna qaxootiga kusoo dejinayna magaalada boosaaso magaalada muqdishona runtii waa taqaana meelo badan in xaruma looga sameeyey runtii waa la socotaa in xataa madaxweynaha xaaskiisa marwe qamar in runtii ay xoog badan gelisay sidii loogu samayn lahaa ceel biyood iyo xarun caafimaad iyo tasiilaad kalo gargaara sidii loogu geyn lahaa marka runtii waxaa moodaa dadka soomaaliyeed ama ha ahaadeen yamaniyiin ama ha ahaadeen soomaaliyeed ee aan ka soo celinay dalka yeman waxaa moodaa runtii in loo si fiican soo dhoweyn fiican iyo gacanqabad fiican ay ka helaan gudaha dalka soomaaliya waa gartay ugu dambeyntii axmed suudaani dadka soomaaliyeed ee ku sugan dalka yemen waxaad moog tahay maalmo aan badnayn markaad ugu tagtay xarumihii ay ku sugnaayeen ama xeryihii qaxootiga ama kuwa kugu soo booqday xafiiskaaga maadaama qunsulkii guud aad tahay maxaa kaaga baxay muuqooda xagga nolosha dagaaladan dambe iyo wax isbedel ah wallaahi kulmiya cabdiwabo markaas si loo fiiriyey arrimo xanuun badanaan kusoo arkay magaalada cadan oo runtii aan hore aan ugu arki jirin waayo dal haddii mar dagaalla ka dhacaan waxaa isbedelahaya amnigiisiibaa isbedelaya noloshiisiibaa isbedelahaya dadka noloshoodii iyo xirfadii ay ku shaqaysan jirin maa meesha ka baxaysa marka runtii soomaalida oo walba ahaa dad iska murqumaalah dad dadkooda dibadda xoogsada diri jireen dad iska xoogsata kuwa xataa iska tugsada way ka buuxeen meesha marka markii wadankii dagaal uu galay oo dhaqaalihii dowladda meesha ka baxay iyo hay-adihii internationalka meesha ka insaxaabeen hay-adihii diblomaasiyiinta meesha ka baxeen runtii wadanka waxaa soo food saartay xaalad adag buu soo food saaray marka dadka yamaniyiinta ahaa ayaa runtii marka qaxootiguna waaba dadka u nugulba duruuftaas sababta adeer iyo eedda iyo ibna abti ay ku cararayan ma jirto yamanta badankoodii qaryooyinkoodii bay iska aadeen tuulooyinkoodii bay iska aadeen wixii geel iyo ari haystay iyo wixii beero yar haystay wixii bay iska aadeen laakiin soomaalidii shalay baa duruufta adag ku noolaa amni bay ku haysteen laakiin noloshay ku noolaayeen nolol adag bay ahaayeen marka hadda maanta waxuu sii dheeraatay noloshii sii adkaatay amnidar iyo amni darra ayaa isugu sii dheeraatay iyo cudurro ayaa isku sii adatay marka hay-addii unrcr-ka runtii oo awalba gacanta ku hayn jirtay ayay lafteedu moogtahay tasiilaadkii ay siin lahayd meel loo soo maray mar sababta waddanka yemen waa la socotaayo badda iyo beriga iyo hawada intaba waa goodan booga jira marka in xataa waxaa ku adkaatay hay-adihii internationalka ahaa inay gargaar gaarsiiyaan ayaa ku adkaatay oo maraakiib ku qaadaan ka dejiyaan xeebaha dalka yemen isla nafsal waqti waxaad dareemaysaa waxaa dhibaato kala kulmeen hay-adihii mataqaana u n c r ka hay-adihii kalo gargaarka haddii xataa raashinka dekedaha loo ogolaado maraakiibtu galaan magaalada cadan ay galaan ama magaalada kale xuduudida ay galaan waddankii gudihiisa dagaalo xun baa ka socda duqaymo xoog laha ka socda sidii loo gaarsiin lahaa runtii waa dhibaato kale maanta oo hadda oo dowladda sacuudiga ay ku dhawaaqday in xabadda la joojinayo afartan sideed saac ay ku dhawaaqday afartan sideed saacna ay tiri waxaan diyaar unahay xataa in lasii dheereeyo haddii dhinacyaad ka soo horjeedo dhan ay aqbalaan xabduusintahaddana waa xabduusinta waa burburto waa la socotaayo hadda gargaar hadda meel la gaarsiin doono iyo qolo gargaar heli doonto midna ma jiri doonto dagaalku sidiisa wuu sii socon hayaa waa la socotaa maanta miidiyaha wararka ugu dambeeya ay faafinhayeen in dagaalada sii xoogeysteen oo xadgudubkii maaragtay lagu xadgudbay xabduusinta runtii ay aad u badatay waa gartay marka garoomadan aan sii raacsada garoomadan aad hadda isleeyihiin dadka waa ka soo saari kartaan xaggee bay ku yaalaan ammaankooda ma ka warantaan maya waxaa weeye hadda oo si marmar la isticmaali karaa eeisheeg magaalada cadan garoomkeeda ayaa la isticmaali karaa oo runtii dagaalkii hore marka hore aad ugu baaba'ay laakiin hadda dowladda imaaraadku ay hadda dhaqaale ku bixinayso sidii loo dayactiri lahaa raanweygii iyo mataqaana iisheeg saalooyinkii laga soo degi lahaa runtii arrimahaas hadda waxaan rabnaa inaan aan owlna qayb weyn ka ahayd wasaaraddeena arrimaha dibadda runtii xataa qorshahan hadda maanta lagu soo qaadaya qaxootiga waxaa qayb weyn ka ahaa oo fududeeyey wasiirkan arrimaha dibadda mudan hadliye oo maaragtay kulanka wasaaradda arrimaha dibadda ee carabta runtii maaragtay arrintaas iisheeg hordhigay taasoo marka sacuudiga ay ogolaadeen in maaragtay garaar ay ku tabarucaan lagu qaado dadka soomaaliyeed ee qaxootiga oo raba dalkooda inay ku noqdaan marka annaga kaliya waxaan hadda raadinaynaa inaan haddii diyaarad la helo inaan dowladda sacuudiga aan kala hadalno sidii ay hawada noogu furi lahayd oo diyaaraddu intay cadan ku degto dadka loo soo qaadi lahaa taas ayaan rajaynaynaa aad baad u mahadsantahay axmed cabdi xasan axmed suudaani qunsulka guud ee magaalada cadan ee dalka yemen barnaamijka ayuu marti igu ahaa barnaamijka waxaa dhinaca kaamirada iga gacan siinayey barnaamijka waxaa dhinaca kaamirada iga gacan siinayay cabdisalaan mukhtaar dhinaca raadiyahana waxaa gacanta weyn iga siiyey fartuun cali sheekh mahadsanid